Madaxweynaha Somalilan ayaa dhagax dhigay dhismaha garoonka Boorame oo sidoo kale xarigga ka jaray wadada weyn ee laga hirgeliyay bartamaha suuqa Boorame. Munaasabad kooban oo loo qabtay dhagaxdhigidda dhismaha garoonka Boorame ayaa waxaa halkaasi laga jeediyay hadallo ku aaddan siday xukuumadda uga go'an tahay taabagelinta dhammaanba waxyaabihii bulshada loo ballan qaaday. Madaxweynaha Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Ciro oo munaasabadda ka hadlay ayaa hadallo kooban ka jeediyay goobta.
waxaan maanta ku faraxsanahay inaanu ku soo noqono gobolka si aanu u dhagax dhigno si hawshiisii u bilaabato in shacbiga dhulka madarka ku jira ay baneeyaan madaxda gobolka meeyarka iyo marasaabkaba aan ka codsanaynaa dadka halkan degan in loo bedelo dhul ay degaana la siiyo madaarkan oo muddo dii somalilan jirtay aan hawl badan laga qaban laakiin waxaa nasib wanaaga in xukuumadda iyo shacbigu way isku maanta diyaar u yihiin inaynu madaarkii boorame dab u dhisno si uu hawl galo oo uga noqo uga mid noqdo madaarada u adeega shacbiga somalilan iyo gobolkaba haddii la yidhahdo xukuumad ahaan horaan u ballan qaadnay in madaarka la dhiso waxaan maanta ku faraxsanahay inaanu ku soo noqono gobolka si aanu u dhagax dhigno si hawshiisii u bilaabato shacbiga waxaan ku celinayaa in codsigii shalayto ee haddana halka laga sheegay ee ahaa inaynu dhulkii madaarka aynu banayno si hawshiisii loo bilaabo waan ku faraxsanahay in guddoomiyaha gobolka ku dhawaaqo in loo samayn doono guddigii horumarinta gobolka hawsha aynu doonayno inuu madaarka qabanno ay ugu horeyso in shacbiga dhulka madarka ku jira ay baneeyaan madaxda gobolka meeyarka iyo marasaabkaba aan ka codsanaynaa dadka halkan degan in loo bedelo dhul ay degaana la siiyo dadka hantida kudana loo qiimeeyo haddii aan la yidhaahdo waxaan shacbigana ka rajeynaynaa iyaguna inay nugnuglaadaan hawshaana ay la qabtaan madaxda guddiga horumarinta gobolka odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta gobolkaba